madaafiyada waxaa tuuraya amis sooma tuure waxayna ku wajahan yihin meelaha shabaabku joogaan waa tuulooyinka meelaha ka sokayda jinaale oo buufow iyo jinaale areada udhaxay meelahaasay ku wajahan yihiin ayagu kolley ujeedadoodu waa inay shabaab ku ridaan laakiin madaafiyicdu mar haddii la rido waa iska indhalaadahayo hadba meesha oo markaas meeshay ku dhacda wixii joogaa ku dhibaatoobay dadku jinaale iyo buufow tuulooyinka udhexeeya degana waa ay barakaan laba meelood ay aadeen qaybu jirnaalaa ruuxiisay gashay qaybna shalaanbooday jirin qaybna waxay sii aaday meelaha weliba dhanka xagga ka xigto aan madaafiicdu gaarin dadku meelo qof walbaa meeshay markaas silaada naftaa ku maarin karta xaaladdu boqol kiiba boqol waa kacsan